allaha u naxariisto waa geeriyooday maxamed ibraahim daabo walaal waa waa xaqiiqo inuu dhintay allah unaxariisto dhaawac culusaa gaaray markii hore hase yeeshee wax yar kadiba waa nafaxay walaal marka weriye noocee uu ahaa muxuu ka shaqayn jiray oo kamid ahaa wararkii uu soo gudbin jiray
wararka t v-da ayuu akri jiray haddii allan kuroon yahay weriyaasha ugu fiican weriyaasha ayuu kamid ahay wuxuu kamid ahay weriyaasha waxbartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay oo haddii alla kuroon yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu kamid ahay marka wuxuu ahay newscaster ayuu ahay oo warka ayuu akri jiray sidaas ayuu ahay macallinna waa ahay oo haddii alla kuroon yahay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhigan kamid u ahay marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga loo marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay
walaal meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaan karo hase yeeshee wiil ay saaxiib yihiin iyo caruur yar yar oo weriyo kale oo ay saaxiib yihiin caruurtiisa ayaan maqlay inay gaarigaaraaciyeen oo kolleyba uu soo booqday hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday asaga unbaa waktigiisa
marka xaggee deganaaha u socday
kolleyba meesha qaraxo uu ka dhacay hadda waa degmada wadajir halkaas ayay masiibadu ku haleeshay gaariga uu watay ayaana loogu xiray masiibadaas galaafatay walaa marka yaa la socday dadkii la socdayse maxaa qaraxa kasoo gaaray
cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal baashan miinadaana haddii alla kuroa baabuurta lagu xiro had walba qofka targetka markaas u ah ayay ugu xidhaan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa marka weriyo kale oo ay saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay hase yeeshee inta kale waxba ma soo gaarin waxaa ku dhintay maxamed ibraahim jaabo marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa
ha ha waxaa la yidhaha weriyo kale ayaa la saaraay oo cabdifatax bidaar ay ku naanaysaan hase yeeshee waxba ma gaarin asaga iyo caruurtiisaba marka caruurta ma weriyaha dhintaa dhalay mase cabdifataaxaa dhalay maya maya wiilka weriyaha noolaa dhalay
marka da-dooda ma la yaqaana intay la ekaayeen
wallahi da-dooda iyo kursidooda ma aqaan oo haddii alla kuroa falku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay hase yeeshee waa un kulley waa caruur yaryar oo magaalada adeerka soo tusiri sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen
walaashay horta waxa waaye de waa saacad ka hor waxa dhamo oo wakti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo hoodan lama bixi karo oo sababto ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyba qarax ka dhashay oo lagu xiray marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray markii hore la carabkiisa ubaa lagu jiray iyo laysma wareysan weli
marka saxaafadda muddo intee le-eg uu kusoo jiray da-diisu s imasay ahayd
da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhalinyarada shan iyo labaatan ilaa soddon ayuu qiyaas ahaan haddii alla kuroon udhexeeyey nin waxbartay oo haddii alla kuroon yahay ilaa laba derajo kahaysa ayuu ahay haddii alla kuroon yahay aqoonta oo jaamacadda marka da-diisu sidaas ay ahayd xaas iyo hal gabarna waa uu ka tegey marka allah u naxariiso samar iyo imaan la naga siiyo ummadan la gumaadayo ayuu ka qayb ka qayb ka noqday dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay waxayna jirtay ilaa tobankii sano ugu dambeysay adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinadaba
walaasha aaday noo taabanaysaa haddii alla kuroon yahay dabley aan la garaba saaka wariyo dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kaladoon ayaan markaas ka dhahnaa dawladuna ma daayaan weriyihii kuwii dila waa ku daba jirnaayo degdeg aan usoo qaban hay-adaha duniduna u dul qaadan mayno iyo cambaareyn ma daayaan marka nolosha si baan ku jirnaa haddii alla kuroon yahay intaan nool nahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yaraa aadaa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdullaahi guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada muqdisho ee telefoonka ayuu si toos iugu warramayay